wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka dowlad goboleedka puntland ayaa magaalada garowe ka dhagax dhigay dhismaha howlka shirarka oo lagu soo kordhinayo wasaaradda cadaaladda waxaa ka qayb galay dhagaxdhigan mas-uuliyiin ka mid ah wasaaradda waxgarad iyo madax kale wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka dowlad goboleedka puntland maxamed cabdiwahaab ayaa ka warbixiyey muhiimadda howlkan halkan waxaan ku dhagax dhigaynaa dhismayaal uu ka mid yahay howlkaa weyn oo aan ku soo kordhinay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta wuxuuna qayb ka yahay dhagaxdhigan maanta aan samaynayno horumarka wasaaraddu ay waddo oo mas-uuliyiinta wasaaradda oo kala duwan iyo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo shaqaalaha wasaaraddu kulligood qayb ay ka wada yihiin oo ah in la ballaariyo shaqada wasaaradda halkaan marka maanta waxaan dhagax dhigaynaa howlkaa weyn oo ku soo kordha wasaaradda aan dhisayno waxaana looga faa'iidaysan doonaa arrimaha shaqada horumarinta shaqada wasaaradda iyo waddankoo dhanba waxaa kaloo looga faa'iidaysan doonaa tababarada iyo shirarka wasaaradda oo ah arrimaha diinta iyo cadaaladda iyo garsoorka iyo jehaynta bulshada intaba iyo masaalixda guuda kaloo caamka intaba oo looga faa'iidaysan doonaa kambaniga shirkaddan aan u dhiibno oo dhisaysa dhismahan waxaan ka rabnaa inay ilaaliyaan wixii lagula heshiiyey iyo hawl maameedkii aan saxiixnay iyo dhiseenka sida uu ahaa inay u raacaan howlkan ayaa looga maarmi doonaa in shirarka lagu qabto meelo ka baxsan wasaaradda taasi oo caqabad lagala kulmi jiray